golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sanadkii labada kun iyo saddexdii meelmariyey in sanad kasta dunida lixda bisha februaayo oo maanta ku beegan dunida laga xuso maalinta caalamiga ah ee ciribtirka gudniinka fircooniga qiyaasii boqol iyo labaatan ilaa iyo boqol iyo afartan milyan oo haween ah ayaa lagu sameeyey gudniinka fircooniga ah sanadihii lasoo dhaafay waxaana halis ugu jira ugu yaraan saddex milyan oo gabdha ah sanad kasta marka loo eego xogta ay soo bandhigtay ururka caafimaadka adduunka ee w h o gudniinka fircooniga ah f g m wuxuu ka kooban yahay dhammaan hababka ku lugda leh wax ka beddelka ama dhaawaca xubinta taranka haweenka taasoo sababta dhiigbax daran caabuq dhalmo la-aana iyo sidoo kale dhibaatooyinka kale oo soo food saara haweenka marka la guursado ama xilliga dhalmada gabdhaha da-doodu tahay afar iyo toban iyo kuwa ka yar ayaa ka mid ah kuwa ugu badan ee lagu sameeyo gudniinka fircooniga waxaana ka mid ah dalalka inta badan gudniinka lagu sameeyo gambiya konton iyo lix boqolkiiba muritaniya konton iyo afar boqolkiiba iyo induneisiya oo ku dhowaad kalabar gabdhaha da-doodu tahay kow iyo toban iyo ka yar lagu sameeyo gudniinka soomaaliya sagaashan iyo sideed boqolkiiba guinea sagaashan iyo toddoba boqolkiiba iyo jabuuti sagaashan iyo saddex boqolkiiba isku duwaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka hirshabeelle ee gobolka hiiraan shamse ciise aadan ayaa radio baaruula uga warantay dhibaatada gudniinka uu ku hayo haweenka iyo ka wasaarad ahaan waxa ay ka qabteen
maanta oo ay ku beegan tahay lixda febraayo maalinta ee maxaan ku iraahdaa ku aadan ka hortaga gudniinka fircooniga ah ee gobolkan hiiraan ee aan ku noolnahay iyo degmooyinkiisa dhammaan waxaanu ka sameynay wacyigelinta waxay kusii dambeysaa maxaan ku idhaahaa dhibaatooyinka loo sameeyo caruurta yaryar oo xadgudubka gudniinta fircooniga ku saabsan baadiyaha fog oo maxaan ku idhaahdaa aysan weli wacyigelintu gaarin waxaanan doonaynaa sidii mataqaanaa aan u gaari lahayn meelahaas oo aan uga sameyn lahayn baadiyaha xadgudubka oo gudniinka fircooniga ee lagu sameeyo gabdhaha yaryarka meelo badan oo maxaan ku idhaa hadda uu kasoo yaraado wacyigelintaasu gaartana way jirtaa guddoomiyaha ururka isciilqaam ee beledweyne daadir cali yare ayaa radio baaruula uga waramay muhiimadda maalintan iyo sida ka urur ahaan ay bulshada uga wacyigeliyaan gudniinka fircooniga waa mahadsantihiin idaacadda baaruula marka hore aada iyo aad ayaa idiinka mahad celinayaa maasha allah maalintan waa maalin aada iyo aada u weyn munaasabadda gudniinka fircooniga waa maalin nagu weyn khaasatan haddii aan ahay dad islaam ah ka urur ahaana annagana waa waxyaabo badan ayaa uga qayb qaadanaa inaan dadka ka wacyigelinno dhibaatooyinka gudniinka uu leeyahay iyo saameynta oo dadka uu ku leeyahay iyo dhibka oo u keeni karo haweenkeena ayaan ka wacyigelinaa qaar ka mid ah waalidiinta ku nool beledweyne ayaa radio baaruula uga waramay waxa uga qorshaysan ka waalid ahaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen gudniinka fircooniga bismillaah anigoo ku hadlaya afka waalidiinta ku nool magaalada beledweyne waxaan soo dhaweynayaa lixda february oo ku beegan maalinta ciribtirka gudniinka fircooniga ka waalid ahaan waxaa noogu qorshaysan in aan gabar dambe oo soomaaliyeed la gudin gudniinka fircooniga intaas waxaan ka mid ahay waalidiinta ku dhaqa magaalada beledweyne haddii aan ka hadlo gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu u leeyahay hablaheena soomaaliyeed waxaan rajeynayaa inay bulshadeena ka waantoobi doonaan inay iska daayaan gudniinka fircooniga xag diiniyana uma wanaagsan xag caafimaadna uma wanaagsan gabdhaha marka waxaan rajeynayaa inay waalidiinta soomaaliyeed iska daayaan gudniinka fircooniga xamse yuusuf nuur oo ka mid ah culimada beledweyne ayaa radio beeluula uga waramay waxaa diinta islaamka ay ka qabto gudniinka fircooniga gudniinka waa shay diinteena ku sugan oo nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyhi sunnihiisa kusoo arooray ahlu cilmigana ee dumarka gudniinkooda waxay ay intooda badan marayaan inuu sunno yahay marka gudniinka dumarka la gudayana midka annaga dadkeena in badan ay gudaan oo gudniinka fircooniga loo yidhaahda ma aha kaasi waa xaaraan ma banaana kaasi mid banaan ma ah diinteena kuma banaana sababta u banaaneenna waxawaaye gudniinka oo sunnaha kusoo arooray nabiga sal slama wuxuu ahaa wax yar in la taabsiiyo un ashimi walaa tunhiki waa kii gabadhii nabiga dumarka gudi jirtay ku yiri gabadhii dumarka gudi jirtay waa kii ku yiri magaalada madiina nabiga sal slama ursi haku haku ha ku fogaanin macnaha wax yar saa midida u orsay un bis saa u sarbis laakiin in dee markaa cad weyni badan la jaro oo jirkeeda la toltolo gabadhii gudniinka fircooniga waa xaaraan ma banaana